Soo celi carruurta si loo tallaalo, maadaama uu Covid-19-ku muddo laba sano ah dib u dhigay kumanaan baaritaankii sannadlaha ahaa ee carruurta, hadda waxaa la soo gaadhay wakhtigii ballamihii dhaafay loo samayn lahaa. Ma xasuusataa wakhtigii Covid-19-ku khasbay in la xiro iskuullada, cunto yaraantu dhacday, la waayay waxyaabaha gacmaha lagu nadiifiyey iyo warqadaha musqusha, isla markaana aan joojinnay isu imaatinka xilliyada ciidaha iyo fasaxyada. Wakhtigaas adag ee la soo maray dhowaanahan lama ilaawi doono. Xataa qoysas badan waxay go'aansadeen inay dib u dhigaan baaritaannada sannadlaha ahaa iyo ballamihii kale ee caadiga ahaa ee carruurtooda, iyadoo ay sababtu tahay koroonaha oo si ba'an ugu faafayay guud ahaan gobolka Minnesota. Hadda, dhakhaatiirta ku sugan guud ahaan gobolka Minnesota waxay xasuusin degdeg ah u dirayaan dhammaan qoysaska haysta ilmaha hadda dhashay iyo carruurta aan qaangaadhka ahayn. Waxaa la soo gaadhay wakhtigii la siin lahaa tallaaladii ka baaqday. warbixin ay soo saareen madaxda waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxay ku sheegeen in carruurta da-doodu tahay laba jirka ee guud ahaan ku nool gobolka minnesota si buuxdana u tallaalan ay tiradoodu hoos u dhacday marka la isbarbar dhigo laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo ay ahayd boqolkiiba lixdan iyo sideed laakiin uu sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii nambarkaasi hoos ugu dhacay boqolkiiba saddex iyo lixdan hore inooma soo marin wakhti ay hadda ka muhiimsan tahay inaad la xiriirtid dhakhtarka carruurtaada si aad u ogaatid tallaalada ka maqan ee ay ahayd inay mar hore qaataan. Tallaaladu waxay carruurta hadda dhalatay iyo guud ahaan carruurtaba ka difaacaan cudurrada khatarta ah ee tallaalkooda la hayo. Waxaa dhici karta inaad ku wareertid oo aad garan weydid tallaalka ay tahay inuu ilmahaagu qaato. Sidaa darteed, xarunta dhexe ee ka hortagga cudurrada faafa ee CDC ayaa samaysay jadwal tallaalka ah oo ah mid ay waalidiintu si fudud u fahmi karaan si uu ugu noqdo meel ay ka tixraacaan tallaalka carruurtooda haddii aadan garanaynin tallaalada carruurtaadu hore u qaateen wac rugta caafimaadka ee ilmahaaga ama la xiriir wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesota adigoo booqanaya boggooda internetka waxaad halkaa ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyey ee tallaalada ilmahaaga xataa haddii tallaalada uu ku qaatay rugo caafimaad oo kala duwan dadqabka tallaalka waalidiinta qaarkood waxay isweydiinayaan su-aalo ay ka mid yihiin sababta ay tallaaladu muhiim u yihiin iyo inayna tallaaladu carruurtooda wax dhibaato ah u geysanaynin tallaaladu waxay ka hortagaan cudurrada sida dabaysha cagarshuga nooca loo yaqaana ee xiiqdheerta iyo jadeecada ka hor inta aan la ansixin tallaaladu waxay maraan tijaabooyin aad u badan si loo hubiyo inay ammaan u yihiin ilmahaaga marxaladaha kala duwan ee koritaanka sida ay sheegtay xarunta dhexe ee ka hortagga cudurrada faafa c d c tallaalada hadda lagu isticmaalo waddanka maraykanka ayaa ah kuwo ugu ammaansan uguna wanaagsan intii maraykanku jiray kala hadal dhakhtarka ilmahaaga si aad u ogaatid tallaalada ay ahayd inuu ilmahaagu mar hore qaato ee weli ka maqan inaad si foolkafoola ula kulintid dhakhtarka ilmahaaga waa sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan kartid sababta ilmahaaga loo siinayo tallaalada wakhtigaa la siinayo iyo cudurrada ay ka hortagaanba tobanka tallaal ee ugu muhiimsan waxaan dulmar guud oo gaaban ku sameynaynaa tallaalada la siiyo dhallaanka intooda badan laga bilaabo markay dhashaan ilaa intay ka gaarayaan da-da saddex iyo labaatan bilood inta badan carruurtu markay dhashaan waxaa la siiyaa tallaalkooda ugu horreeya oo ah tallaalka cagaarshooga b-ga ama loo yaqaano heb b tallaalkan waxaa la siiyaa afar iyo labaatanka saacadood afar iyo labaatan saacad gudahood laga bilaabo markuu ilmuhu dhashay tallaalkan wuxuu ka hortagaa inuu ilmaha ku dhaco cudurka cagaarshuu b oo ah cudur beerka ku dhaca oo halis ah islamarkaana ah mid si fudud loo kala qaado tallaalkan kiisa labaad waxaa ilmaha la siiyaa markay da-diisu gaarto inta u dhexaysa hal ilaa laba bilood ka saddexaadna waxaa la siiyaa inta u dhexaysa lix bilood ilaa siddeed iyo toban bilood tallaalada ilmaha la siiyo da-da u dhexaysa hal ilaa laba bilood tallaalka dhiitab waxaa carruurta la siiyaa shan jeer wuxuuna ka hortagaa saddex cudur oo kala duwan oo kala ah gowracatada teetanada iyo xiiqdheerta dhammaan saddexdan cudur ayaa noqon kara kuwa halis ah gowracatadu waxay ka bilaabantaa cunaxanuun qandho iyo qarqaryo kadibna waxay ku dhalisaa xuub weyn xagga dambe ee sanka ama cunaha teetanada waxaa keena bakteriya ka dhalata sun laga hela carrada boorka iyo degada suntani waxay jidhka ka geli kartaa dildilaacyada nabraha ku yaala maqaarka astaamaha lagu garto teetanada waxaa ka mid a murqaha oo qofka adkaada daamanka oo xanuuna iyo waxliqitaanka oo ku adkaata xiiqdheertu waa jiro ku dhacda sambabada iyo neef mareenka taasoo keeni karta qufac xaddaaf ah iyo neeftuur codhin raagihii la socdo sidoo kale dhallaanku markay jiraan labada bilood waxaa la siiyaa tallaalkoodii ugu horreeyey ee tallaalka loo yaqaana hib kaasoo ka hortaga hargabka noociisa xun hargabka nooca daranihi wuxuu keeni karaa cudurro kala duwan oo ay ka mid yihiin xanuunka soomaalida u taqaana qoorgooyaha ama loo yaqaano manijitiska iyo oof-wareenka oo ah qabowga sambadagala tallaalada kale iyagana ilmaha la siiyo da-da u dhexaysa hal ilaa laba bilood waxaa ka mid ah tallaalka dabaysha sidoo kale waxaa la siiyaa tallaalka namoniyada oo ay keento bakteriyada keenta cudurada sida oofareenka ama qabowga sambada gala qoorgooyaha ama manijitiska maskaxda ku dhaca iyo infectionka dhiiga raaca sidoo kale waxaa la siiyaa tallaalka loo yaqaano retrovirus oo ah ka ka hortaga fayraska keena shubanka fuuqbaxa keena dabayshu waa cudur aada halis u ah oo uu keeno fayraska dabayshu kaasoo sababi kara naafanimo ama xataa nolosha khatar gelin kara dabayshu waxay dhaawici kartaa xangulaha lafdhabarta taasoo keeni karta in qeyb jirka ka midihii ay meyd noqoto ama waxay keeni kartaa daciifnimo ku timaada murqaha infekshinka bakteriyada barokintadu waa cudur ay keento bakteriyo waxay keeni kartaa infekshinka ku dhaca sambabada dhegaha dhiigga xuubka maskaxda ku dahaadhan iyo xangulaha lafdhabarta sidoo kale fayraska shubanka iyo fuuqbaxa keenay ee rotrovirus wuxuu noqon karaa mid halis ah wuxuuna keenaa shuban matag iyo qandho ku dhacda caruurta yaryar sidoo kale wakhtigan waxaa ilmaha la siiyaa tallaalkoodii labaad ee tallaalka nooca loo yaqaano heb b oo ah tallaalka cagaarshowga nooca loo yaqaano b-ga ee beerka ku dhaca tallaalka ilmaha la siiyo marka uu gaaro afar bilood marka caruurta da-da afarta bilood gaaraan waxaa intooda badan mar labaad la siiyaa isla tallaaladii ay hore u qaateen markii ay da-doodu ahayd inta u dhaxaysa hal ilaa laba bilood tallaalada waxaa ka mid a tallaalka dabaysha borokintada manijitiska shubanka teetanada gowracatada iyo hargabka tallaalada ilmaha la siiyo marka uu jiro lix bilood marka caruurtu gaaraan da-da lixda bilood waa wakhtiga caruurta intooda badan la siiyo tallaal cusub oo aanay hore u qaadan kaasoo ah tallaalka hargabka sanadlaha ah khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in tallaalka hargabka sanadlaha ah la qaato sanad walba laba sababood dartood ta koowaad fayraska hargabku sanad walba wuu isbedelaa ta labaad difaacii aad ka heshay tallaalkii sanadkii hore oo si tartiib ah usii daciifaya dhallaanka iyo caruurta qaadanaya tallaalka hargabka markii ugu horreysay laba mar oo muddo afar usbuucihii u dhaxayso ayaa la tallaalayaa sanadka u horreeya hargabka waa xanuun si fudud loo kala qaado oo inta badan dadka kaga dhaca sanka cunaha qaybta sare ee marinka neefsashada iyo sababada sidoo kale dhallaanka waxaa wakhtigan la siiyaa tallaalkii saddexaad ee tallaalka loo yaqaano heb b oo ah cagaarshowga beerka ku dhaca kaasoo la siiyo da-da u dhaxaysa lix ilaa sideed iyo toban bilood waxaa kaloo la siiyaa isla tallaaladii ay hore usoo qaateen oo kale ah tallaalka dabaysha borokintada manijitiska shubanka teetanada gowracatada iyo hargabka tallaalada ilmaha la siiyo da-da u dhexaysa laba iyo toban ilaa saddex iyo labaatan bilood tallaalka mmr waa tallaal isku dhafan oo ka hortaga cudurrada jadeecada iyo qaamo qashiirka dadka qaarkood ayaa su-aalo ka keena badqabka tallaalkan iyadoo sababtu tahay dacaayado been abuur ah iyo macluumaad khaldan oo laga faafiyey tallaalkan tallaalka mmr waa ammaan waxba kama jiraan sheegashooyinka qaar ee sheegaya in tallaalkani sababa autism waxaan leenahay maya tallaalka mmr ma sababo autism tallaalkan waxaa si taxadar leh cilmi baarid xeeldheer ugu sameeyey saynis yahano maraykan gudihiisa ku sugan iyo kuwa goobo kale oo caalamka aba jooga si kastaba ha ahaatee jadeecadu waa cudur aada u halis badan oo ku dhaca sambabada iyo xubnaha kale ee neefsashada isla markaana si fudud u faafa loona kala qaado astaamaha cudurkan waxaa ka mid a finan jirka kasoo daata iyo astaamo kale marar dhif ayuu cudurkani horseedaa barokiito dhaawac xagga maskaxda ah dhagoolanimo iyo xataa dhimasho qaamo qashiirka ayaa sidoo kale noqon kara mid halisa astaamaha qaamo qashiirka waxaa ka mid a dhabanada iyo qanjarada oo barara waxaa kaloo weheliya qandho madax xanuun iyo daal marar dhif ah wuxuu keeni karaa qoorgooye oo ah xanuunka loo yaqaano manijitiska kaasoo ah barar ku yimaada ama ku dhaca xuubka ku dahaadhan maskaxda iyo xangulaha lafdhabarta maskaxda lafteeda ayaa bararta waxaa kaluu keenaa dhagoolanimo sidoo kale ciyaalku markay da-dan soo gaadhaan waxaa la siiyaa tallaalkoodii ugu horreeyey ee cagaarshowga nooca loo yaqaano eega ama heb e kaasoo ka hortegaya fayraska keena cagaarshowga e oo ah cudurku beerka ku dhaca oo halis ah talaalka saddexaad ee ku cusub ee ciyaalku da-dan ku qaataan waa talaalka loo yaqaano busbuska busbusku waa cudur si fudud u faafa loona kala qaado astaamihiisana waxaa ka mid ah finan cuncun wata qandhe iyo finan afka hore dheecaan kaga jiro marar dhif ah ayaa cudurkani horseeda caabuq ku dhaca maqaarka fuuqbax oofareen ama qabowga sambabada gala maskax barar iyo xitaa dhimasho sidoo kale markuu ilmuhu da-dan soo gaadhaan waxaa la siiyaa talaalkoodii afraad oo ah nooca loo yaqaana hib kaasoo ka hortagaa hargabka noociisa xun waxaa kaloo la siiyaa talaalkii saddexaad ee dhammaan talaaladii hore usoo qaateen oo kala ahaa talaalka dabaysha bronkiitada meningitis-ka shubanka teetanada gowracatada iyo hargabka